بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اتقوا الله تعالى ونحن في شهر رمضان المبارك الذي شرع الله لنا سبحانه صيامه وجعله احد اركان الاسلام ومبانيه العظام ولليال waxaynu ku dhex jiraa bishii barakada iyo khayrka badnayd ee ramadaan waxaynu ku dhex jiraa bishii dadka dadaalayee wanaagsani khayrka badan ay ka tabcanayeen waxaan shaki ku jirin qofka sooman in looga baahan yahay aadaab muhiimah oo sharcigu sheegay si soomkiisaasi uu u noqdo soom ilaahay jalla wacalaa uu ugu dhowaado ilaahayna uu uga aqbalo jannadana uu ugu geeyo waxaa adaabtaa walaalayaal ka mid ah qofku inuu niyada ku dadaalo waayo soomku waa cibaado weyn cibaadaadkoo dhammina waxay u baahan yihiin niyo wuxuu rasuulkeenna sharaftale yidhi calayhi asalaatu wassalaam inama alacmaalu binniyaat waxaana fiican oo loo baahan yahay habeen wal oo bisha ramadaan ka mid ah inta aanu waagu baryin qofku waa inuu sii niyeystaa berri inuu soomi doono oo soomka berri uu la iman doono qofku waa inuu sii niyeystaa waxaa rasuulka laga wariyey calayhi asalaatu wassalaam inuu yidhi man lam yubayit isiyaama falaa som falaa siyaama lah qofka aan ku waabariisan soomka ee inta habeenku dada yahay soomka aan niyeynini soom ma laha soomkaasi waxaa ahlulcilmigu ay qabaan baridoodu inuu yahay soomka faralka ah ka sunnaha ah iyadoo waagu baryey ayaa niyadiisa la bilaabi karaa waxaa walaalayaal aadaabta muhiimkaa ka mid ah mulaasamatu taqwa qofku ilaahay cabsidiisa inuu laasimo mar walba qofku inuu ilaahay ka cabsadaa waa waajib marka uu sooman yahayna cabsida ilaahay inuu aada iyo aada u ilaaliyaa waa lagama maarmaan waayo waa xikmadaha ugu waaweynee ilaahay soomka inoogu faral yeelay inaynu toosno oo aynu hagaagno oo soomka aynu soomaynaa wax inaga bedelo oo saamayn fiican uu inagu yeesho waxaynu iska ilaalinaynaa wixii xun ee lagu hadli lahaa ee afka laga qabanayay waxaynu iska ilaalinaynaa waxa xun ee indhaha laga daawado waxa qofka soomani iska ilaalinayaa waxa xun ee la dhegaysto wuxuu iska ilaalinayaa muxaramaadka kala duwan dariiq kasta qofka ha ku soo galaanaba si kasta ha loo qabto qofka aan muxaramaadka caynkaasa iska ilaalinna ilaahay inaanu soomkiisa danka lahayn baa rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam cuntadiisa iyo cabistiisa amaha iska daaya ama yaanu iska daynin waayo walaalayaal soomkani ujeeddada ilaahay ka leeyahay ma aha un inaynu gaajoonno oo aynu haraadno bal ujeeddooyinka waaweyn waxaa ka mid ah inaynu toosno aynu hagaagno oo dad ilaahay jalla wacalaa ka cabsanayo oo dariiqiisa haysta aynu noqonno qofkuna hadduu isagoo sooman soomkiisa ka ilaashan waayo muxaramka xumaanta iyo xanta iyo beenta iyo diraadaraalanimada iyo ribada iyo khiyaanada iyo qishka iyo waxyaabaha xunxun ee aadka u badan hadduu isagoo sooman iska ilaalin waayo soomkiisaasi wax ajara ka heli maayo waxaa rasuulkeennu inoo sheegay calayhi asalaatu wasalaam ruba saa'imin xaduhu min siyaamih aljuucu waalcatash waa xadiid saxiixa badanaa mid sooman oo dheefta iyo waxa soomkiisa uu ka helayaa uu yahay oo keliya inuu haraado oo u gaajoodo walaalayaal soomkan waxaynu doonaynaa inaynu ilaahay jalla wacalaa ugu dhowaano waxaynu rabnaa inaynu janno ku gallo waxaynu waxaynu rabnaa ilaahay inuu naarta inagaga xoreeyo o inoogu dembi dhaafo inaynu gaajoonno aynu haraadno oo keliya dooni mayno sidaanay haddaba taasi u dhicin aynu ilaashanno xubnaheenna oo dhan aynu ilaalinno sida aynu afkeenna uga ilaalinayno cuntada iyo cabista xubnaheenna kalena aynu uga ilaalinno wax alla wixii muxarama baaraka allahu fiikum waxaa ka mid ah adaabta loo baahan yahay qofka sooman inuu ku dadaalo salaadaha inuu ilaaliyo shanta ah mar walba waa la ilaalinayaa haddaad sooman tahayna aada iyo aada usii ilaali qaala allahu tacaala xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa waquumuu lilaahi qaanitiin salaadaha ilaaliya baa rabbi yidhi jalla wacalaa xifdiya waxaa ilaalintaa soo gelaya arkaantii salaadu ay lahayd shuruuddeedii waxa weeyaan waajibaadkeedii sunnayaasheedii dhammaan in salaaddii la wada ilaaliyo waxaa aada loo ilaalinaya walaalayaal wakhtiga salaada waxaa lagu ilaalinayaa jamaca iyo jamaacaadka raggu waa inay ku ilaaliyaan oo masaajidda ay ku tukadaan salaadaha shantaa oo cudurdaar sharciga la-aantii aanay masaajidka uga dibdhicin walaalayaal salaadaha aada iyo aada ha loo ilaaliyo qof sooman oo haddana aan tukanayni waa lagu arkaa dhexdeenna weliba in badan qofkaasi khatar buu ku jiraa aada iyo aada buu khatar ugu jiraa waayo waa qof islaamnimadiisa la ysku haysto culimmada islaamka marka laga soo bilaabo saxaabadii rasuulka ridwaan ullaahi calayhim ilaa maanta aynu taagannahay qarniyada aadka u badan qarni walba culimmadii joogtay ee noolayd in badan oo ka midii waxay ku tageen qofka salaada ogaan uga taga isagoo aan faralnimadeeda iyo waajibnimadeeda diidanayn wahsi uga taga iyo kasli iyo caajisnimo inuu xerada islaamka dabadda ka yahay bay qabaan markaa qof kale waan soomanahay laakiin ma tukanaayo sidaasuu halis ugu jiraa hase yeeshee soomka iska daa ma odhanayno waxaynu odhanaynaa soomkana wad salaadoo ka sii horrayso oo ka weyna ku dar baynu odhanaynaa walaalayaal waxaa aadaabta muhiimkaa ka mid ah ee loo baahan yahay inaynu ilaalinno baaraka allaahu fiikum suxuurashada waa inaynu aada iyo aada ugu dadaalno waayo rasuulkeenna sharaftali wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam tasaxaruu faina fi saxuuri baraka faina fi suxuuri baraka suxuurta waayo suxuurashada barakaa ku jirta barakadaa waxaa ka mid ah inaad raacayso sunnadii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kale oo ka mid ah inaad ilaahay xusto dembi dhaaf aad weydiisataa laga yaabaa ilaahay inaad xuso takbiir iyo tahliil iyo tasbiix iyo taxmiid aad la timaado waxaa dhici karta inay sabab u noqoto suxuurtaad u toosto inaad cid kale wax siiso aada wax sadaqadaysato waxaa kaloo ka mida barakadeeda qofku wuxuu ka faa'iidayaa inuu maalintii soomka iska xejiyo oo cibaadaadka iyo howlihiisa kaleba si wanaagsan oo toosa uu guto waayo u fiirsada xikmadda ilaahay waa quraacdii aynu qaadan jiray oo hore loo yaro dhigay oo salaada subax laga yar horraysiiyey un weeyaan qofka markaa qaataa inuu markaa awood helaayo maalintii uu cibaadaadka iyo acmaasha kale iskaga xejinaayo shaki walaalayaal ma laha walaalayaal aada iyo aad bay u badan tahay adaabtu waa inaynu aada iyo aada ugu dadaalno ilaahayna jalla wacalaa ka cabsanno bishan qiimaha badan ee ilaahayna soo gaadhsiiyeyna aynu ka fara qabsanno wakhtigeennana waa inaynu qorshayno oo si wanaagsan oo fiican oo khayr aynu ka faa'iidaynayna aynu aynu u qorshaysanno allahuma ina nasaluka alhudaa waltuqa walcafaafa walghinaa allahuma aatina fi ddunyaa xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها المسلمون آدابت مهمك وحكمده qofkii waxay yahay inuu sadaqadda aada iyo aada ugu dadaalo waayo acmaasha aadka u fadliga badan bay sadaqaddu ka mid tahay rasuulkeennuna calayhi الsalaatu wasalaam sida cabdullaahi ibnu cabaas uu yidhi kaana ajwad annaas wa kaana ajwada maa yakunu fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil wuxuu ahaa rasuulkeennu sala allahu calayhi wasalama dadka ka ugu deeqsiisan waxaana uu ugu sii deeqsiisanaan jiray marka bisha ramadaan ay timaado bisha ramadaanna habeen kaste malakul jibriil ayaa la kulmi jiray oo u iman jiray walaalayaal kolkaa bishani waa bishii sadaqadda sadaqada aada iyo aad aynu ugu dadaallo sadaqooyinka muhiimkaa waxaa ka mid a bishan inala gudboon ciddii aynu afur ka bixin karayno inaynu afur ka bixinno walaalka muslimka ah ee waxayow cid afuri qof laba saddex ka badan si ajar aada iyo aada u weyn ilaahay agtiisa aada uga hesho wixii aada afurin karaysa afuri sadaqadda la bax qaraabada xidhiidhi dadka baahan iyo masaakiinta hoos u eeg weliba wakhtigan aynu joognana waxaynu ognahay markaa inay baahidu badan tahay oo uu yahay xagga marka la eego dhaqaalihii iyo dakhligii iyo shaqooyinkii iyo waxyaabihii dadka soo gelaayay wax badan baa markaa meesha ka maqanama isdhimay sidaa darteed waa in aada iyo aada loo ilaaliyo dadka masaakiinta a baaraka allahu fiikum qof walowbana wixii aada ilaahay hortiisa u baxsato waa wax kaa horeeya kaa lumi maayo ilaahay agtiisa ayuu kuu yaalla aada ugu tegi doontaa iyadoo weliba ilaahay kuu labanlaabay oo uu kuu badiyey walaalayaal aadaabtaas iyo kuwa faraha badan ee kale qofka sooman la gudboon waxa qofku uu ku hanan karaa oo uu kula iman karaa inuu sabro sabirka waxaa loo yaqaana inuu naftiisa baro aada iyo aada ugu dadaalo bishanna rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam shahru sabri inay tahay wuu ku magacaabay waa bishii sabirka waayo soomkaa la sooman yahayna sabir buu u baahan yahay cibaadooyinkaa kale lala imanayaa sabir bay u baahan tahay in muxaramaadkaa la yska ilaaliyaa sabir bay u baahan tahay daacada iyo khayrka iyo wanaaggaasi in lagu dadaalaa sabir bay u baahan tahay kolkaa waxaasoo dhan waxaynu u kaalmaysan karaa sabirka iyo adkaysiga iyo inaynu waxa weeye dadaallo ilaahay baa yidhi jalla wacalaa wastaciinuu bisabri wasalaa ina allaha maca asaabiriin salaada iyo sabirka kaashada ilaahayna wuxuu la jiraa oo uu la macyahay uu gargaarayaa dadka sabra ilaahay jala wacalaa khayrkiiyo wanaagga hayna waafajiyo dembigeennana ilaahay ha dhaafo allahuma ina nas'aluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma aatina fi اddunyaa xasana wafi اlaakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar allahuma ina nas'aluka aljanna wanacuudu bika min annaar اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه